أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سل- وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدرس السابع وستون درسي لهذين التضبات من كتاب أبي الشجاع من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله رحمة واسعة fi axkaami adicima may ka saabsanyaa adicimada xugunsheee waxyaabaha la guuda oo xalaale eh iyo waxyaabaha la guuda xalaale aan hayn axkaamtii oo ya sheegaan geek insha allahu tacaala Eh, oo ha orori figiga islaamka faslun haada kan fasilunkii walshal biyaa waay axkaamtun ha dhaafni axkaamtun unjeedna iyo fasalingayaan dhaheey faasalka waxwaa istiraaxo yar waaye oo fogahada Eh, way waa sheegi haddii baabka luwedo luwedo luwedaduhu cajisaan laakiin haddii tanawucaad dansuubi may waa qofka nashaadsiga korhankahay fasalka macnishaysaas waaye wa kullu xayawaanin xayawaan kulli shay istidaabat lcarabu carab wanaagsati akluhu aamow shay fa huwa xalaalun xayawaankaas halaal waaye ilaa maahi maahina warada sharcu sharciga ilaahay ha aroori bitaxriimihi xaaranmiis ha aroori wa kullu xayawaanin xayawaan kullu shay istakbathat lcarabu carab humaysatay ka haddi ee aklahu fa huwa xaraamun waay ilaa maa warada sharcu wali sharciga ha arooray biibaaxatihi banaanantiisi ha aroori maahin xayawaan kasta may qaacido ka dhikay sheekh abushujac raximahullahu tacaala raxmatan waasica Ee, sh- xayawaan kasta oo carabo dhiibaysatay x- yacni wanaag i xalaalnimo aan aragdi ani la aama kaas halaalo waa iri hoob sharcigaba aan reebna may waa curfiga mar welba may kaheliya sharciga kaheliya haddii sharciga waafagaa so- socdee curfiga haddii sharciga ku horkoona sharciga ayaa owlawiyada leh taasna may buahan maylika jeede xayawaan kasta oo carab ini xalaal an ay ambo aamowsheye jeelaysite eh, dhiib dhiibniman aragdi xalaal waaye ee haddii humaan arag doona oo ka hado urf- urful carabi kiraahi shayga eedlan ka hadoona usuuna xaaraan waaye ilaa wax- walaa sharciga xalaaltanimeey ma sharciga xaaraantanimeeyey urfiga bik- kaa- kan usga sharciga wal erilay la fiiriye wa fiihim bacthar sababta may may saadlan liimeet liannahum aladiina khuutibuu bisharci awalan sababta ma ee taasaas lin raaw dadka carabta ee dadkii marka koowaad waxyiga samaawiga lagala khitaabay meeli waxyiga samaawiga ha ku bilaawday waayo xeer iyo dhagamo oo sharci ee ayaa muddo dheer yaa yaa ka nooleen waxyiga meelaha ku bilaawday may kala wadadaan wa fiihim bucitha annabiyu sala allahu caley wasalam rasuulkana dhatiyo yalla ha kubiyi wanasala alqur'aanu qur'aanka ilaahay ha ka degi iyo o dhah rooga saas daraaddiye markan walaagiyo ini xayawaange ini xalaal iyoon argaan oo yoo jeelaysadaan in la aamo ini dhiib eta xalaal waayo hoob sharciga ban reebna walaayo humaysaano ka hadaan aamo sheyna xaaraan waay hoob sharciga buusuun an banaayna saas waay maanaa qaacido waay qaacido ka dhiki sheekh wa kullu xayawaanin xayawaan kullu shay istidaabat lcarabu carabo dhiib weeldhatay xalaalaysati aklahu aamow shay fa huwa xayawaankaas xalaalun xalaal waay ilaa maa shay maahin warada sharcu sharciga ha arooray bitaxriimihi maaga xaaranmiis ha arooray wa kullu xayawaanin xayawaan kullu shay istakbathat lcarabu carab humaysati ini shayka hunyi carabtan aragdi fa huwa xaraamun xaaraan waa shaykaasna ilaa maa maahin warada sharcu sharciga ilaahi ha arooray biibaaxatihi maaga banaantiisa aroori waayo sida way waaha ee, sheyga hadii sida sheyga hadiiba marba ha- ha- qaala allahu tacaala ilaahay may baa ka qooley wayuxilu lahum ayibaati ilaahay may baan halaalna weelay leeray heen wal alla wali xalaal ee dhi- dhiib eh wayuxarimu xarameey nabaga yaalika jeeda gaa aayadka rasuulka la ka hadlo wayuxilu may halaalayey lahum ee, linnaasi embe dadka atayibaati sheeyaalka xalaale eh embe dhiibka iya oo iyo wanaagsan caafimaad ahaan iyo sakasaba kafayliya xalaalanka dhake iyo xarimu may ku xarimay calayhim dadka korsho rasuulka sala allahu alai wasalam bilisaani alkhabaa'itha sheeyaalka xumo curfiga diidaw waqaala tacaala ilaahay meere yasaluunaka maadaa uxila lahum yasaluunaka mayba ka warsadayaan namaadaa sheekiya ka warsadayaan uxila la halaaltameeyey lahum dadka liin halaaloya ka su'aali doonaan muxamadow may halaalan eh qul maynga raasa uxila wal halaal weelay lakum isin adtayibaatu sheeyaalka oo nufuusta basharka bini'aadanka jiilaysatay dhiibaysatay waan ishtihooyaase yalla siin halali dheh khabaa'ithna wal siin ku xarmi wal alwali naftaba qurunsadaaso waana ka hadaaso dabiicidii oo injeelayna saas daraadii ee markan saas waay wayaa harumay haram ahaaday min asibaaci dugaag heshay xaal ahaadi maa dugaaga haram ahaade lahu maagba naabun miile naabkaasoo qawiyun oo xoog badan yacdu ka olaytamaa bihi maag ka olaytamaaw wayaxrumu mayba haaramahaaday min asibaaci dugaag heshay haal ahaadi maa haywaan ah yaa haaramahaade lahu maag leho naabun miidleh naabkaasoo qawiyun oo xoog leh yacdu olaytama bihi naabka ka olaytama waay ka olaytama yasdu bihi calaa gayri wayaftarisuhu geyr shayni may waha kaga dirsama waana ka ugaardaw kadi'bi waraabagii oo kale waay wal asadi libeeki oo kale wal kelbi eeki oo kale tusaale ahaan kullushu xaaram waay may weelay budqiyeen qaacido waay oo fiqi ee sharci ah xayawaan kasta oo miika dagaalamaw leh an la aama xaaran waa shariga ilaahay wayaxrumu saas waay may weelay xooggaas usuwadada oo wayaxarumay haaram ahaaday min asibaaci duwaaga heshay ma xaywaan haram ahaade lahu maaga leho naabun miile naabkaasoo qawiyin u xoog badan yacdu ka olaytama ka dagaalama bihi binaabi naabka ka olaytama waana ka ugaarsadaa walna ka dilidaw xaywaan kastoo miitaas oo kale leh xaaram waay aamistiis sida waraabaga iyo may wahlibeeka iyo kelbiga eeyka iyo walilimada oo kale waay wayaxaruma kaas xayawaanka socdo dugaaga e waay wayaharumay haaram ahaaday min aduyuuri shimbirta heshay haal ahaadi maawa haaram ahaade lahu maaga lehoo mikhlabun mayo lerhe idila id mikhlabka ida lerhe shimbir kasta duulaw oo id leh idaasoo xoog leh oo usuuna ka dagaalamaw usuuna ka dagaalamaw oo ka geedadaaw uu xayawaanka ka dilidaw leh isuuna xaaram waa shimbirka noocaas oo kale in la aama روى البخاري وإمام بخاري ما يوري ومسلم وإمام مسلم ما يوري أن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ما يبانها ما يرهبي عن كل حيوان عن كل عن أكل كل ذي ناب والكست أمي إن صاحب إيه عموشو يا حرام كدكي أمي كدقى المولى من السباع دقاقة نكمده saasaa ihi rasuulka sala allahu alei wasalam xadiidkaas imaam bukhaariya weriyey shan kun lama boqol itumung ya raqamsheeyey imaamu muslimna maywir shaqamsheeya kun sagaal boqol soddon ilam ya raqamsheeye biitaclabat alkhushani yalku wiri nahaa meeray ilaahay rasuulsheey may reebay sala allahu alei wasalam an akli kulli dii naabin walmi in saaxib ee kullishoo aamoshoo nabiga ilaahay ya reebe oo min asibaaci oo dugaaga kumudde dugaag miika dagaalamo walka dilidaw leh hilib shay in la aamo shariicid ilaahay xaaraanta mayti warawaa muslim imaam muslim ma weriyey xadiid kun sagaal boqol soddon afar raqam shay ay saxiil muslim shay iyo wagayrihi wagayruhu muslim geyr shay may weriyeena an ibni cabaasin cabdillahi ibni cabaas mayli ku weriyey radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuul shay may reebay an kulli dii naabin wali mii'in saaxibe kullishaya reebi aamoosha oo mina sibaaci dugaa kumade wa an kulli dii mikhlabin wal idde an saaxibe kullisho aamoosha oo reebi oo mina duyuuri shimbir kumade shimbirta iyana wal reebi oo oo mii- oo idika dagaalmaaso kadu- ka ugaarsaasa leh sida maylarhay gariirka oo kale waaye sida maylarhay hufowka ama dafatada oo kale waaye sida gorgorka oo kale waxyaabahaas oo kale oo walyo ka oleytama ka dagaalmay waana iska difaacayaan xayawaanaadka len isku reebeen walnaka dilidaan leh qaacido waa sharci e waaye walaa laku fiiriyaa intaas waaye haddii xayawaan ay haddii shimbir iyaa wal duula wal dareeraw waya harumay haramaha mina sibaaci dugaaga heshay khaal ahaadi maa dugaaga harame lahu maaga leho naabun miile gawiyun naabkaasoo gawiyun oo xoogan yacduu olaytamaayo bihi naabka saabtiiska olaytamaa walna ku dilidaw waya harumay haramahaaday mina duyuuri shimbirteeshi haalahaati maashee haramahaade lahu maaglew mikhlabun idle qawiyun oo hoogle yajraxu jaraaxoyaayo bihi mikhlabkana ka jaraaxoyaa xayawaanka dhaawaca ka qobsadaw wayaxilu may haa- xalaal aha lilmudari kii la dhawaatigeliy filmakhmasati gaajadii daraadiye an ya'kula ani aamo halaalan e min almaytati baktigii almuxaramati la xarmi maa shay aama yasudu oo- oo- oo hiraayo ama duudayo bii maaga ramagahu baqyat ruuxa shay waay ruuxa shay wali reebaw qofka haddii haalatul idraar marka xaaladaas un hataa ku sheekoyaani halaalii haaranta ka saabsanayti xaalad caadi ah qofka markii caadi ah ahayti xaalad oo ma jarta istinaayi ee qur-aanka ilaahayna sheegay xaaladaas may kuma daha qofka haddii xaalatul mudadir idraar deere ma'anaa inuusa dhamada iyo inuus wal us aamus ya waaye dhamasho gerka ansaari naftiisa ini bata nafta may weelay daruuriyaatul khamsi ya kuma deetan markuu qofku isugee oo oo mududirka ah halaal i xaaraan waa leerahaw ma jara wal alla walay use markaasay naftiis reebaw oo nafta ka eliyi karo aame bakta dhamadiya aame wal alla doonfara aame wal alla wala imbanaanya aame madayo us helo karo aame ya dhunjiye gedarkii uuse naftiiska reebaas oo kale ku aamay waa in ku- ku- meelna makeed sidaw laakiin wayaa xilumay halaal ahaaday lilmudadari kii la dhawaatigeliyi filmakhmasati gaajo daraadiye an ya'kula dhena dhaganka reewankana may amba soomaalida may iyaa may ba eraase soomaalida ee qofka markii xeerkaas gaala ninkan ee laakiin wala hayse laakiin may hayse baktiga ba halaalan eh baktiga halaalan eh saasay raayaan baktiga halaalanga sharci waayo waa anaa lahji sharci e waayo wayaxilu lilmudadari kii dhibaatada qabi may halaalan ahaaday filmakhmasati gaajada daraadiye an ya'kula niusa aamiya halaalan ahaadaas min almaytati baktigii almuxaramati oo la xarami heshay walku aam maa shay aam yasudu reebayo bihi maaga ramagahu baqiyat ruuxa shay wali ruuxa shay ka reeba waayo idar ruuhu shay us walay ruuhu shay an eliyaw naftu iska reebada un isku aama ya sharaga an banaayi ee maa yuxfadu wali xifdiyaayo bihi maa quwatahu awoodis wa baqiyat ruuxii ومثل ومثل الميتة بقتك ما يلمدها في الحل حلال ما يكلمدها بقتها دمي ثالني كدكي ما يلمدها كل ما حرم tanaawuluhu wal kasta in la qaado la aama la xara la xaaraan weelay kulli shay Mu- id- eh, haddii daruuro kooyta xalaala nagdayan al ala daruuraat tubiixu lmahduraat wal aslu fii hada arrintuna may asalan ahaa qowluhu tacaala ilaahay goolshay xurimat calaykum almaytatu waddamu walahmu lkhinziiri wamaa uhila ligayri illaahi bihi ilaahay saaseehri xurimat walxarami calaykum korkiin almaytatu bakti laku xarami waddamu dhiiga laku xarami dhiigan oo deedahaw oo hoola ini ad hoorsato waraabta xaaram waay walahmul khinziiri doonfarkii hilibshee la siin ku xarami wamaa hilibshee la siin ku xarami uhilla la soodoyay ligayrillaahi ilaahay geershay bihi maaglanka soodoy madi la gooriyay may laka gooriyay ilaahay magaashay walanhayne laka gooriyay kaas usiga dhon haaranga siinku ay sii waday sii waday sii waday uma qaala meerey ilaahay subxaana wa tacaala aayad mahka ka hatamay fiiri istithnaa'i waay ahakaamta sharciga ma inshal bahaase ahakaama baadii asal ee ku hadalaaso caam ee asal eh ita oo iddiraari e waay famanida durura lanki la dhawaatigeliy fii makhmasatin gaajo daraadiye gayra mutajaanifin liithmin kii dembe gurbisaw geershay isu ahaadi macnaa qofkan qof macasii kasugan ahayne lanqaadqaadi dariiqe ama anhayna lang aadi ee oo isku toosan usoo eey lanki dhibaato ka dhiida gaajoda walkaleen an helaana ruuhu shay naftiiska reeba oo naftiis ini batan dhawaada fa ina allaaha ilaahay ghafuurun alihi dhaafaa raxiima u naxariisa waay macnaa waa ilan halalay wali is hela kor inuus aam waay saas waay walanaa unumaylena haddii muslimiinta ana maytataani lama baktayalena xalaalaani oo lamadaba xalaal ah asamaku malaa iwal jaraadu ludaay ludaayka amba ayaxaga yalerhe lama shay oo bakta sho xalaal ah ya qabna er haddii una muslim ana sharciyada islaamka niin fasaxday malaay malaayka haddii usu la dilo iyo haddii usa dhamadooba ee isku madlayo us malaay mar kasta xalaalo la goori lan goorina laha hela lan helan isku madlayo wal jaraadu ludaykana kadaalika ludayka ayaha lerhe ayaxaga ayahaga usuna ludaykana usunasaad lamadaas lama bakt baktasho iyo igoorasho iskumadu halaaley ma baktiyayaan wadamaani lama dhiigalen walanaa damaani lama dhiigalen halaalaani oo halaale may kale lenaa erey lama dhiig oo lamadaba halaale alkabidu beerka ay wadixaalu beeryarada beermudana waa la erey beeryarada lamadan biryoon lama dhiig waa len dhiig kuusadiw lamadaas sheynayoo lama dhiig halaal elanin halalo dhiiga xaaramunan eri yalaha ku reebi walanaa unumaylena maytataani lama baktilena xalaalaani oo lamadaba halaale asamaku malaa'i waljaraaduludaay waay wadamaani lama dhiigalena xalaalaani oo halaale alkabidu beer iyo wadixaalu beeryaro waay beeryaraga kan leerhaw wahiya maa yudbaxu may baa lakijeede rawaahu axmed imaamu axmed may weriyey waqayru imaamu axmed keyr shay can ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam ilaah rasuushay mayba erey uxilad lanaa maylanin halalay maytataan nabagaasaas eri wadamaani lama dhiig fa ama almaytataani lamada bagta falxuutu malayki iyo waljaraadu ludayki waay wa ama damaani lamada dhiigna falkabidu beerki wadixaal waay wayaxrum min asamaki ma dafaa calaa sad ilmaay wantafaka mayba xaaram ahaaday laakiin malaayka sheegi biyo korsho haseerara oo markun afuufumo afuufumo usbarara kan usigay xaaramo sharciga in qalaba calaa dhanni annahu yuurisu lmarda haddii ini maylarahay ini isu bukooday sumoowey biniaadanka may waha udurka taabadaw haddii lagmaleeya ilaan diinta ilaahay maslaha lacaam al insaaniya ka shaqeeyaas malaayka baktisheyni xalaalo leeri haddii intii biyo korsho us malaayka shaleeyso hadhamadi haseerara markaasayna jirsheyna afuufuma dadkana se qaaliban ay an lagmaleeyo la taawiyan la daayo boonhayna may laraay la baaro boonhayna sakisli ka ogaado ini marla ku qaada udurla ku qaada la ogaada xaaraam waay markaas maywele wal alla wali jasadka insaanka walan dhamaa kulli shay xaaraam waay saas daraadiye arada in la aama yaa la xaarantameeyey maylan xaarantameeyey jirkaa walan dhamaasi arada xaaran ay maamanin maclishe mee xaaranta lama inshal bahaase xaaran daati ah shayga daatadiis xaaran ah i xaaran oo shayga daatadiis xaaran ahayna wal shayga ku bahasan daraaddioo lan xaarantameeyey xaaranta lamadan inshal bahaas arada xaaramadii xaarang oo la leeyahay eentii xaarang mee ka dhagamooshe xaarang mee hoolka qobsooshe xaarang mee laakiin aamooshe xaaram eh may xaaramin ay tadurul jasada markuu wal daatada arada ku baxsan wala lan xaramaw shiido oo kale yoona la aam xaarang may weelay eentii oo xaaram eh haddii ka taabadaan samaka nijaasu yahay laakiin aamooshe oo xaaram may xaram ee tadurul jasad wal alwali markan bini aadanka jasadii dhaawac deersiyaa xaaram waaye in la aamo saas daraadiya maylan haramay khamrada khamrada may haran lanka dhaki aglaga dhaawacaasa saas oo kale zinad wal alla wali bini aadamka dhaawac deelsa kulushay la haramay fasulun haadaa kan fasulun kiwal shalbiya waaye fasalku ma infasal iyaa fii axkaami ludxiyati udxiyadii axkaamtii ayaa infasalayay sumiyad biismin may balaka magaaway biismin yushiiru liawali zamaanin facalaha zamanka an horeeyey isinga wahuwa duxa bidami lhamzati fi lashhuri sida mashhuurka iwa kasriya fii gayrihi maa tashdiid ilyaa yaadaya oo la shishadawna la qab waayo maa tashdiid ilyaai marka waxyaabahaasoo dhan xaaraam waaye wal udixiyatu udixiyadii sunnatu mu'akada udixiyo may waa sharciga ilaahay waajib ma ee xakaamtiis maraatibtii amdi la fiiriyey laakiin sunna mu'akad waaye sunnatun mu'akadatun waaye sunno la adkaayo sharciga ilaahay eedan adkaayo nabagana daa'imo akad may la reeyay sunnada thawaabsheena badanyihin rasuulkana daa'imaayo waa inta badan yaa sunno muakad ee leere muakad sunnada muakad iyo hayru muakadan shalbahaas wal udixiyatu udixidii sunnatu muakadatun waaye udixiyo maa yudbax walaala gooryaa leere minal ibili gaale eh amba loode amba awil baqare awil macizi erin edke awil ghanami yowmal ciidi maalinta iidde eh hoola la dhalaaw ya udixii leere taqaruban ila allaahi caza wajalla dhawaasho ilaahay linka dhawaadaw daraadeen langalaw maahuudatu may lahku qaaday min adaxwati yalaku sheeni asal shee udixidi daxwo yalahku qaadi wahiya imtidaadu nahaari maalinta dheeradowsha madi maalinta korhankat waay wa sumiyad biawali zamaanin facalahaa zamanka in horeeyo la falaw yalaku suubii maalinta lafalameet eran barqankii maaha saasalaka magaayo wahuwa duxa luhayda markan suno mu'akad ee may wabdalla calaa daalika may tuseeyay ni mu'akad ee aayaatun minhaa qowluhu tacaala fasalli tukoy lirabbika rabbiga an tukoy leer rasuulka sala allahu alay wasalam ilaahay darat wan xar waana dhuundhow amba goori alkowthar suurat alkowthar isalli lciida ciidi tukoy wadbax ludxiyat udxiyadina goori saas waay wathabata fi daalika axaadiithun أحاديث يا كسغناتي منها ما يكون ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء يأضحي سدي بكبشين لما ألين أملحين أو غاسلان آه يا يا يا يا النبي صلى الله عليه وسلم أو سيمن واي أقرانيني رسولك صلى الله عليه وسلم يا كأضحي سدي لهي agranayni agranayni ee dabaaxumaa lamaadioo gooriyay biyadii rasuulku isu galantiiska gooriyay sida fayla qofka udixaysa udixida inuu isgalantiiska goori waay haddii isu galantiisanka goorinan lan isu wakaaladaw ini gooriyo laakiin isu goobjoog haada sharaga saasa sheege wasamaa nabaga magaawe markii gooriyaay bismillaahi ilaahay isin sheeka magaawe wa kabara bismillaahi allaahu akbar saasa leree wawadaca rijlahu nabaga lutiisa saaray alaa safaa'ixihimaa qoorta yo ku saari waaye amlax maylbaylka jeede alladii bayaaduhu akthar min siwaadi amlaxa maylka jeede kan oo oway wah addaanti siwaadsiy ku badinyi waay ad waay oo ed waay ed may waha amlax amlaxayni oo ed waay maanisha maad min siwaadi safaa'ihahumaa jamcu safati wahiya jaanib alcunuqi goorti gees iyo luto ku saari rasuulka sala allah alay wasalam markaasaas iyo safayl an qali waay markan saasu wal udixiyatu sunnatun way sunnadaasoo mu'akadatun la adkaayay ajarsha badanyi wayujisi-u may gudeeyey fiiha udixidii inta marka mayna ninka sheegay axkaamto walalanka udixaysada kor walalanka udixaysada kor wayujisi-u may gudeeyey fiiha udixidii aljadacuti ilka riditay min ada'ni daalayta kumada wathaniyu min almacizi ti oo may waa irin idka hay ti way thaniye thaniye may larey tan oo sinidaysatee boon hayn irin idka kumada wathaniyu min alibili wathaniyu min albaqari intaas waay may buaha intaasaya an gude udixida ma an gudaasee walaas dhon an gudaayaan waay udixiye intaasa an gudaas والثاني من ال... وهو ما... ما له سنة سنتان وضعنا في الثالثة آه... ثاني ميلك جيدي تنقول لما سنة لما أتي سنتك سيدهد قال يا ثاني لري ثاني ثاني معنش ساسواي ها تنقول لما سنة لما أتي سنتك سيدهد قال لي وضحيد ما إنقذي خوب إذا لي أتي الكوشي خوب تجت وضحيد إنقذاسه الكوب شبهه تجت واي الكوب مربوه الكوب كريان من الذعني maylika jeedahe jadcada saasu macnishay aljadcu hiya maa atamad sana wadacanad fi thaaniya idaalayta lamsheeka baalogaas haddii hal sanan dhammaato ha sanadka lamaad galla baalo waay haddii ilkoosha riditoona walow sanadba ay galnee nayaana baalowo lamadaasaa lagu fiiraya idaalayta hoob hal sanan dhammaata sanadka lamaad galla idaalayta udhidan gudaas hoob ilkoosha riditoona udhidan gudaas wathaniyu iring edke maaha oo oo oo kantan lamaysati macnaha min almacizi iring edke anin guda thani maylika jeedehe ti omay waaha sanadkii lamaad an dhamaaday sanadkii saddexaad galli waayo oo iring ed eh yaanin guda iring ed toob etaan lama sinin dhamaa sanad saddexaada galli wathaniyu tan oo yaani loode aho oo min albaqari oo lama sanan dhamaatay sanad saddexaad galli oo looda yaani gudaas loo hooba ati irin iskumad waay irin edke lama sin dhamaa sanad saddexda galli maanisha saasu athaniyu min almaciiz walbaqri maa dacana fi thaalitha sanadkii saddexaad kan gali waay wa min alibili maa dacana fi saadisa geel thanidi geela haddii thanii min alibil haddii lika erhe sanadkii lisini mayo shan sini dhamaatay sanadkii lihaada galli irin etoob etaan thaniida lama siniin dhammaati sanadka saddexda galli iloodaba wayajziyu fiiha udhidima in guday aljadaacu ti ilka hoja tegati an guday min adani idaalahid kumad e wathaniyu tiini sanadka saddexaad galli min almacizi irin ed kumad e wathaniyu tiini sanadka saddexaad galle min alibili loo gaala kumad e wathaniyu ti sanadka saddexaad galli sanadka lihaad galli waayo oo min albaqari wathaniyu tiini sanadka lamaad gallay oo min albaqari looda kuma dayaan gudaasa watujziu lbadanatu bedanadiinin gudaasa bedani maylerhay bedanguinalre gaal yaalika jeeda neefka gaala an gudeey an sabcatin neef gaala haddii ad qalla todoba qofoota dishay kashirkaaban todoba qofooda udhidiyo anka gudaas walbaqaratu loodan an sabcatin todoba inka gudaas usyungalerhe washaatu riidan an waaxidin hal qofle inka gudaas watujziu lbadanatu badanidii in gudaas an sabcatin todob qofooda anku gudaas walbaqaratu loodina an sabcatin todobi inku gudaas saada washaatu riidina an waaxidin hal qof anku gudaas saasuu sharciga ilaahay saas sheegay badanida rawaahu muslimu rawaahu muslim may weriye an jaabin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ma erayhin ma erayhin jaabir bni cabdillaahi mayliyaa naxarna goor inay dhuundhownay maca rasuulilaahi naxriga gaalalin ideegse goorishay maca rasuulilaahi sala allahu alay wasalam caamal xudaybiyati sanadkii xudaybiye albadanata gaal ya dhuundhownay an sabcatin todoba ya unku dhuundhowneer todoba qofood yo hadii unku nagdi walbaqarata loodina dhuundhownay kadaalika an sabcatin waay todoba qofood todoba qofood ييانك جو في البخاري ما يحكسون عن عائشة رضي الله عنها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسول شيء ما يبقى كأضحي سيدي عن نسائه ناغوش يا أضحي يا بالبقر اللواء أنك أضحي وفي الموطأ كتاب موطأ الرما مال ليمي هارو رجس يا لمات أفربول سيتين اللي صفده أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحابي ويني قال مهري كنا أها نهري أبا أيوب نضحي بالشاتي الواحدة riido oo haliinto ahaani ka udhehaysaa wa ahaani yadbaxuha arajulu canhu rajulka ya gooriye wa an ahli beytihi waay markun riida macnisheemay waa haa qofka usrada dhon riida ya ka filanta macnaa gooska waay madii waaxidinganku gudaasa madililey qofka gurugale haddii riido goori usii ehelshay riidaasaa ka filan macnisheesaasu haddii neef gaal kashirkaawaana todoba usrooda ku kufranto waay todoba goos waay loodana todoba goos waay macnaa riida adakoo gudaas ehelkaani ku gudaas adii ehelkaabsiin kafilant sida xadiidkan oo abuayuubul ansaari laha kuyiri asarkan sheegaa meere abuayuubul ansaari kunaa ahaani nudaxi bishaati shaatad ahaani ka udlehaysaa wa ahaani alwaaxidati yadabaxu goor yaaye haa shaatad arrajulu qofka megelkee canhu usi-i wa can ahli beytihi helsheeya ku goorhijari beetkii helsheey uma tabaaha naasu dadkyaa may bilaabeen inay bacdu uma tabaaha naasu bacdu dadka madidaba may bilaabeen raheen ini kafaanan fasaarad ahaatay mubaahaatan ay saarat aludxiyatu mufaaharatan bayna annaasi dadka dhatiyo faanfaanga ka nagati laa bigasti sunnati lankasaba hibil malqaayo malgalad in la kafaantamo nagati wahaadaa laa yacni tarkuhaa bal tasiix alqasdi wa ikhlaas aniya ma in la jeeday madii horo dadka niidiyo may la faday udhiyada in laka goorhi geseed sax ah ikhlaas wanaagsan in laka gala oo ilaahay lanka dhawaada subxaana wa tacaala war laka fafaanaa nagana saas way cibaado waa cibaado wa arbaun afar laa tujiziu min gudaas fi daxaayaa meeluuna mayka sheego haye afar walhaad oo udaxii qofka biniaadanka anku gudaan yaa meelunka sheego haye afarta wadaxa afartaas may kuma dheh afar walhaad udaxi ma gala koraan may waahan al cawraa ti oo may waahan ila beelanaayt waay albayinu cawaruhaa ilbeelnamaantiyeena eedan edaay wal arjaa'u ti jiistahayti albayinu carajuhaa jiisnimadeena addayd wal mariidlatu ti jirnahayti albayinu marduhaa mariidsheena eedan edaay wal ajfaa'u ti wiidahayti allatii dahaba mukhuhaa dhuusha dhomba tabi min alhuzaali heyeesnimo amba rugo daraadiyee dhuusha la tabi taasna udihimanaga afartaas walhaad udihima galaayan afartaas udihima galaayan ماين الدليل على خبر الترمذي وصححه أبو أبو أبو داود واللفظ له عن البراء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أفر لا تجوز في الأضاحي الضحيال كما كبنا عن أفر أفر والحات الأوراء تي أو ما يواها إيه ما إلا راي إلا بيل نايت واي بين عورها البيل نانتين إيدن أتكستوا إلا داوا يرى كل تنهاين والمريضة ti oo jirnahayti bayinun marduha walarjaa'u ti jiistahayti albayinu dalacuha walkasiiru kiti jabsanahayti wa cinda termadiyi alajfaa'u waay allatii laa tunqi saas waay albayinu daahiru way waaha dilcuha carjuha jiisnimadii jabsheeba daahir ee waay ihdalga waa imi lugaa tootay oo kan kutan ku jabsan taasaa may baa la rahay carjiyaa la rahay aljafaaun may la rahay tan huseelka wiida ruguda eh yaa la rahay kuwaas kullishoo min gudaan itan ila baalan kulli min gudaan ini hubnaasha kaamil ah hadaan la fadee wayujziu lkhasiyu kii la dhufaaniyay raayo laku siibi imbihidgo raayo dhaawac laku deersi oo shahawadiis tabti kan usiga ayaan gudee koronka gaal hadii hadii loo eey hadii siibaa la rahay amba erin eyaab raayo oo may waa la dhufaani walma alladii radad khusay khusiyataahu lamidiis may waa lamidiis raayod yala ijibi ambesh kaas waay روى الحاكم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لما ألان يك كأضلها سنبغى سمينين أيد كل سو عظيمين أو وين amlaxayni oo eded agranayni oo lamadaba gaas leh ma ertay mowju ma ertay mowjuayni mowjuayni mowju-een maylika jeede oo lamadaba la dhufaaniyay oo may waaha la koromooy fadabaha axaduhumaa faqaala ma ertay rasuulku madii qoosho goori allaahuma an muxammadin ilaahay oo muxamadku aqbala wa ummatii ummatiisku aqbala allahu akbar ani umutayb ilaahu noo aqbal waay waman shahida laka lanki ada kiin markaad furay bitowxiidi towxiid kiin markaad furay waxdaanida qiri wa shahida lii bilbalaaqi anina risaale inku markaad furi ahlu towxiid ee dhon ilaahow ilaahow unku gud ilaahow way mayrhay saasay nabiga sala allahu alai wasalam saas umuto dhon yaa unku gud ilaahaynin aqbalo nun alnii dara wa tujziu khasiyu kii khasigahay dhufaankaha yaa gude walmaksuuru qarani qarni ti geeska amba gaaska laku ibi gaaska hadii hilibka dhaawa aan deerina gaaska laku ibi udhihida in gudaas walaa tujziu lmaqduucatu tii la gooyo al uduni dhegdi laku gooyo hadii la sara dhegdi dhamale laakin hadii dhegdi laku gooyo udhihida man gudaas wala dhanabi tii dibku laku gooyin man gudaas wa waqtu dhabxi goorraga waqtishay min waqti salaatil ciidi ciidi salaatisha waqtisha laku bilaaw heliga la gooryaw bacda salaatil ciidi yalahu ilaa guruubi shamsi iriidi ilaa ku dhiyaas min aakhiri ayaami tashriik ayaamu tashriiga maalintanka dambe iriidis inti ku dhiyaas waay iriidis ayaamu tashriiga maalintanka dambe iriidis inti ku dhiyaas yaayaangu daxfaga waqtisha intaas maanaa maalinta iidi la tukuda ilaa ayaamu tashriiga tumunaadka tum i koowaad tum i lamaad ilaa tum i saddexaad intaas waay min aakhiri ayaami tashriig hilibweerka ayaamtis maalintanka dambe inti laku deeraw وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما لنتم إكواتم إلا ما تم سدات إما لنتم من بعد الصلاة أفرتاس ما لم وطوي أو من ذي الحجة ما لنت حدكم ده رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريك ذبح ذبح أيام التشريك كل شيء وقت قوره ويري مركان تاساك فلن والله سبحانه وتعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته